mashruucan wejiga labaad oo intooda badan ergada laga sugayo inay ku yimaadaan doorashadooda ama dadaalada hoose maanta waxaan bilownay kursiga ugu horeeyey oo wejiga labaad oo aan ku bilownay dadaalada hoose marka waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay ergadu dadaalada hoose ayna soo gaari doonto si wejiga labaad u dhamaystirmo iyo wejiga saddexaad oo isagana xigi doonto wixii taayir oqoolka soo haray iyo shagaalada dadka soo hartay ay kugu jiri doonto wejiga saddexaad arrimahaas wax kale ma ahayn arrimo oo ku saabsan dhinaca ergada imaanshaha gobolka wax kale oo buuqa ma jiro wax khilaaf kale ma jiro waxaa jirto keliya in arrimihii arrimo logistic darteeda oo diyaargarowgooda uu socdo ama si kaldan ama si saxda inuu ku helo u barto taasaa keenaysa marka waxaan u rajaynaynaa inay dadka baran doonaan doorashada inay si fiican u akrin doonaan kooda kale sida ay saxeexeen iyo musharaxiin oo u hoggaansamaan natiijada soo baxsan